dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii madasha haweenka haweenku waxay tobankii sano ee lasoo dhaafay u badnaayeen meheradaha ganacsiga haddii ay tahay hal abuurka iyo ka ganacsigiisaba waryaheenna xamse cali jeesto ayaa la kulmay laba gabdhood oo ganacsato ah oo ku shaqaysta hal abuurkooda shaqo ugu horreyna waxaa waraysi la yeeshay xamde cabdiwahaab oo aasaastay goob ganacsi oo bixisa adeega naqshadaynta waraysigiina waxa uu dhacay sidan bismilah magacayga waa xamdi cabdi wahaab busineskayga waxaa la yidhahdaa kaaha design waxa uu soo bilaabmay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaan ku soo bilaabay qaab online ah markaasoo aan ka soo aasaasay guriga iyaga qol ka mid ah maadaama aanaan xilligaa helin wax dhaqaale oo aan ku bilaabo busineskayga laakiin aan jeclaysay unan aan business bilaabo
muxuu yahay dhisaynku dadka aan af ingiriisiga fahmayn haddii aad ama iconiskaagana aad dul istaagin waxa aan sameeyaa shandado kala duwan oo loo isticmaalo sida laabtoomka shandada ay habluu isticmaalaan ee garabka lagu qaato waxaan sameeyaa koofiyado waxaan sameeyaa shandada ay hooyooyinku qaataan lacagta iyo moobilada habluhuna sidoo kale waxyaabaha isku qurxiyaan ay ku qaataan dhammaantoodna waxa weeyaan handmade ama waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa gacanta qaab maaragtay dawaar ahaana baan ku sameeyaa marka wax dibadda aan ka keena maaha lakin waa waxaan dalka gudihiisa ku sameeyo sidee buu suuq aad ku heshay maadaama aad gurigi ku dhex jirtay
runtii waxay ka mid ahayd taasi caqabadihii ugu horreeyey ee aan la kulmay markii aan businesskan bilaabay waayo dadkana way ku adkayd inay hab online wax ku iibsadaan ama iyagoon dukaankii furnayn inay telefoon ka soo dalbadaanoo shaygii ay sidaa ku iibsadaan waxay ahayd caqabadaha ugu weynee aan maaragtay la kulmay markii aan bilaabay laakiin alxamdulilah muddo dheer kadib dadkeenu way la qabsadeen waanay barteen waayo taas waxa ay ku barteen oo bedeshay agabkii aan iibinayay kuwaalatigooda iyo markay u bogeen waxyaabihii aan soo bandhigay ayay ku qanceen in ay onlinekii ku iibsan karaan maxuu kaga duwan yahay suuqa waxyaabihii hore suuqa yaalay waxyaabihii hore suuqa yaalay kow wuxuu kaga duwan yahay inuu yahay wax wadanka gudihiisa lagu soo saaro waayo wadanka gudihiisa inta badan waxyaabaha lagu iibiya waxay wadankana loo soo dhoofiyey laakiin kani waxa uu dhiirigelinayaa businesskaygu inuu wadanka gudihiisa wax soo saar lagu sameeyo weliba agabkaan soo saaraya ama product aan soo saaraya waxa weeyaan waa handmade oo gacanta ayaan ku sameeyey maaha micnihii wax fudud marka ay noqoto inaad shantada gacanta ku samayso aad maaragtay ka dhaadhiciso wadankaagii oo dhalinyartii barto inaa wadankooga ay wax kusoo saaran karaan marka taasoo kale waataan u odhan karo waa ugu weyn tahay oo uu kaga duwan yahay businessyada kale
waxaa aada ii soo jiidatay intii aan dul taagnaa barodhagaaga ama warshadaadan xarfaa ku qoran magacyadan iyo nashqadahanu maxay yihiin bal noo sharax nashqadahan runtii waxaan ka eegaa qaybo kala duwan businesskaygu maaha business aan ka ganacsado oo aan lacagun ka sameeyo sidoo kalena waxa aan doonaa inaan waddankayga baro ummadda aan garan ahayn ama dhaqankayga ama afkayga saddexdaasaa iigu muhiimsan waxaa jira dad badan oo waddanka dibaddiisa ka yimaado u dalxiis yimaada oo doonaya inay bartaan dhaqamada kala duwan ee waddamada may jirin somalilan markii hore meel laga helo goob lagu xayeysiiyo waxyaabaha cultureka ama dhaqanka ay soomaalidu leedahay ama sidoo kale afka soomaaliga hodannimadiisa shadadahayga waxaan ku xardhaa sida gabayadii ilaah u naxariistay hadraawi oo kale sidoo kale waxa aan ku sawiraa agabkii dhaqanka soomaalida oo dhan sidoo kale waxaan ku sawiraa waxyaabahayn caanka ku hayn soomaalidu reer guuraabay ahayd inta badanna dad socotay waxayna adeegsan jireen awrtoo kale tusaale ahaan shadadahayga waxaan ku daabacaa ama aan hab maaragtay daabacaada ugu sameeya awrtaasoo kale micnaha waxaan sameeyaa wax kasta oo aan ku sharaxayo shandadahaygu waxay ka turjumayaan waxbay ku tiirsanyihin sidoo kale waxaan shandadahayga ku muujiyaa goobaha qadiimiga ee somalilan taariikhaha leh magaalo walba waxay caanka ku tahay tusaale ahaan berberoo kale markii la idhaahdo waxaa maskaxdaada kusoo dhacaysa cilmi boodhari shandadahayga waan ku sameeyaa markaad laaskel maqasho waxaa kugu soo dhacaya sacyadii iyo waxyaabihii xardhanaa ee ku sawirnaa gidaarada tusaalahaan maxay hayday haddii aad noqoto afka soomaaliga ama dadkii taariikhda waddanka ku lahaa haddii ama dee soomaaliya oo dhan guud ahaan haddii lasoo qaado hadraawi waxa weeyaan waa dadka kaalinta ilaahu naxariistee kaalinta weyn ka qaatay afka soomaaliga iyo maaragtay taariikhdeenna marka isagoo kale wuxuu inaga mudan yahay dee inaynu waxyaabihii uu inooga tegay iyo gabayadii iyo dadka aynu barno inta yaryara ee waddankeena ee dhallinyarta ana ay bartaan ee aan maaragtay soo gaadhin ama aan garanayn dee adduunyadan aynu muujinay nidhaahno wax qurux badan buu nooga tegay iyo taariikh iyo afkayaga aynu garab istaagin talo maxaad soo jeedinaysaa hablaha amba haweenka ganacsiga ku cusub
waxaan usoo jeedin lahaa runtii qof kasta oo doonaya inuu ganacsi bilaabo ama ganacsi gudihiisa ku dhex jira iminka inaanu wax kastoo hor yimaada ka niyad jabin runtii waxaan lasoo kulmaday anuu caqabado fara badan haddana maalinba markaan mid kasoo gudbaayay waxay sii siinaysay dhiirigelin intii hore ka badan wax cusub iyo idea cusub oo kale iyo fikir cusub oo aan maaragtay businesskaygu kusoo kordhiyana way igu sii abuurasay marka wax kasta oo caqabado kaa hor timaadaa waxa laga faa'iidaa uun inaad maaragtay horumar ka gaadho iyo inaad ka gudbi karto marka waxaa odhan lahaa qof kasta oo saaxadda businesska ku jira ama doonaya inuu kusoo biiro gaar ahaan dumarka inay adkaysi u yeeshaan waayo waxaa jira waxyaalo badan oo niyad jabinaya tusaale ahaan dadkeennaaba ka mid ah inay niyad jabiyaan waxyaabaha kale caqabadaha ku xeeran marka laga yimaado dadkeennu iyagaaba inta u badan isniyad jabiyo oon dad isku dhiirigelin waxyaabaha quruxda badan ay dhallinyartu soo kordhiyaan marka waxaa odhan lahaa hablaha gaar ahaan ha ka niyad jabina haddaad hibe leedahayna ka faa'iidaysa hibadaada taasi waxay ahayd xamde cabdiwahaab waxaa kale oo wariyaheenna xamse cali jeesto uu la kulmay asma cumar kujoog oo hal abuur ganacsi ka samaysatay magaalada berbera asma ayaa ka sheekaynaysa waxa uu yahay hal abuurkaasi iyo sida ay ku aasaastay
magacaygu waa ismaa cumar kujoog waxaan magaalada ka furay berbera meherad la yidhaahdo ashqaraar ifan management taasoo ka shaqaysa madalaha qurxinta aroosyada xafladaha meherada dhalashooyinka samaynta macmacaanka iyo qurxinta xeebta badda oo dadka loogu diyaariya dalxiisayaasha goobo ay ku nasanayaan islamarkaana ay jawi ku qaadanayaan badda maadaama aanay ka jirin adeegaasi sarfayskaasi aanu ka jirin magaalada waa ayo dadka aada u shaqaysaa inaad adeegyadan u qabataan aada faahfaahin dheer
bismillaah runtii adeegyada aan qabana way kala duwan yihiin qayba waa qaybo soo jireen iska ahoo aroosyadii oo kale in loo qurxiyo xafladihii oo kale in si heer qurux badan oo la jaan qaadaysa caalamkii in loogu qurxiyaa waa wax iska soo jireen ah qodobkan aadka noogu cusubeen kaga duwanaaha meheradaha kale hore uga furnaa waxa weeye inaan u diyaarino qofkii dalxiisaha ahaa ee magaalada soo booqanayay maadaamay ta berbera magaalo dalxiiseed in loo diyaariyo goob uu ku nasan karo uu fadhiisan karo uu ka heri karo isnaag amaama nusasaace ama beriigu ku qaadan karo ama cuntooyinka uu magaalada uga baahan yahay oo kale looga diyaarin karo adeegaasaa nagu cusub oo runtii aan ahay qofkii koowaad ee magaalada berbera ka hirgeliyey marka waxaa ii yimaada inta ugu badan dalxiisayaasha anigoo bulshada kala xidhiidha social media sida facebooka iyo iyo tictokga oo runtii muuqaalla kusoo gudbiya halkaas iga soo xidhmaan kadibna dadka dalxiisayaasha ahi adeegyada ay doonayaan iyagoo baakiji u kala xidhan kii aroos doonaya inuu xafladda xeebta ku dhigto kii mehera doonaya kii doonaya inay lamaana ahoo anfesary ama dhalasho anfesary ku dhigtaan la doonaya sanad guuro doonaya dhalashooyinkii oo kale dadkii way ila soo xidhiidhayaan waxay rabaan badda dhinaceedii waa wax ka duwan adeegyada somalilan ama waddankeena ka jira waayo badda hore loogama faa'iidaysan jirin dabaalun baa loo soo geli jiray marka wax ka cusub weeyaan xafladdii aan kugu diyaarina madasha ugu quruxda badan kadibna aanu xafladday sidaad u doonaysay wax uniig ah aan kuaga soo samayno markaas
waxaa jirtaa caqabaduu ganacsi kastaaba leeyahay markii uu cusbaa adeegan aad qabanaysid ah inaad xeebta oo kale dadka dalxiisayaasha ama dadka xirfadaha ku dhiganaya muxuu ahaa caqabadihii kaa horyi runtii caqabadaha iga horyiba waxay ahaayeen inaanay dadka garanayninba marka hore runtii waayo dee wax lagu dhigta in halkan la dhigo oo barkimooyin la dhigo oo wax qurux badan laga soo saaro oo kuraasin la dhiga wax indhahooda cajiib ku ah bay ahaayeen waxaad halkan dadka qaar baa odhan jiray miyaad soo guurteen oo badda u soo guurteen oo dee wax qosol labay ahayd laakiin markii dambe way barteen runtii wax la xiiseynayey oo ilaa de markii dambe waraysya lagaga qaadayba madaxda gobolka sida duqa degmada oo kale oo waraysi lagaga duubay wallaahi runtii wax fanaya bay ahayd maasha allah laakiin hadda waa lasoo baranayaa maadaama de waxa cad dunidii ay globalization tahay casriba tahay meel la wada fadhiyo markiiba waa waa waa lala qabsaday alxamdulilah amba ma jiraan dad kaloo kula shaqeeya runtii ha way jiraan maadaama aan de haween ahay ama gabadh ahay soomaaliyeed runtii waxay la shaqeeyaa hablo runtii qaar aan xirfadda ku tababarnay hadday noqnoqon lahayd qaybta macmacaanka iyo iyo iyo maxay toolay keegaga iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba runtii way la shaqeeyay shaqo qaabuurna way u noqotay runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan si ay dumarkunbaa dumar yacni dhiirigelin kara iyagunba wax isu qaban kara runtii marka aad baan ugu dhiirigeliyaa inay soo galaan hadday ganacsi ganacsiga qaybtan ay soo galayaan hadday ganacsi kale soo galayaanba waan aad baan ugu dhiirigeliyaa sidoo kale aniga dhiirigelin bay ii tahay mar inay hablo fara badan dhinacayga garabkayga ka shaqaynayaan haddii aan xirfadda habab inay bara tahay iyo haddii ay tahayba inay dee sidooda ay u shaqeeyaan tusaale ahaan oo kale dee mushahar joogto ahoo ma siina ee waxaan ku siinaa wax waxayga waa wax iska qandaraas ahoo qofkii markuu uu tusaale ahaan naga soo dalbado xafladdii xafladdiiba inaan maalinla aan u siino taas oo dee inantii ama inantii ama maxay taole qofkii ila shaqaynaya dumarka ahayd ka caawinaysa wax dee mushahar ay in muddo dheer sugi lahayd soddon cishe sugi lahayd inay waxeedii maalinla ay u qaadato waxaa gabagabadii su-aashooda misaadaan ku weydiiyo maxaad baaq usoo jeedin lahayd haweenka guryaha iska jooga inta badan sheegaa inay lacagun ka sugaan cid kale
runtii waxaan odhan lahaa ka soo baxa guryaha runtii sacabkaaga biyo lagaga dhargaa waxaan odhan lahaa mar kastood xooggaaga aad dhadhamiisaad cunto qof keligii taagan baad noqonaysaan cid ku tiirsanayn haddii aad mar kasta aad cid ku tiirsanaatana waxay caqabadaas qofkaasoo kale uu dhiman karaa uu shaqada waayi karaa camalkuu beeli karaa si kaleba waa ku dhici kartaan qofka waayitaan adduunyahii waayahu idin kala fogeeyaan baa dhici kartaa marka mar walban xooggaaga iyo naftaada ku tasho shaqa abuur sameeya runtii dumarku waxaa la yidhahdaa xagga ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin waxaad arkaysaa gabadh yaroo lows iyo shaah yar iyo waxaa samaynaysa oo runtii wax badan qaban karta awood culus bay idinku jirtay awooddiina aamina oo cid waxbaa ka sugina
intaasi waxaa ku dhan waraysiyadii kala duwanaa ee wariyaheenna xamse cali jeesto uu la yeeshay laba gabdhood oo hal abuur ganacsi ka sameeyey somalilan oo la kala yidhaahdo xamda cabdiwahaab iyo asma cumar ku joog inta aannu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo